waxbarashada dalkeena soomaaliya ayaa laga dareemayaa isbedelo dhinac walba ah taasoo ay qayb ka tahay inay la jaan qaadayso waxbarashada ka jirta dunida inteeda kale magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa muddooyinkii dambe waxaa sii kordhaysay horumarada waxbarasho oo ay ku tallaabsanayso haddaba qaar ka mida macalimiinta wax ka dhiga iskuullada degmada dhoobley ayaa ku baaqay in la xoojiyo horumarinta waxbarashada degmada dhoobley waxaana ka mid ahay barayaasha mid ka mid ah iskoolada ku yaalo degmada dhoobley runtii waxaanu ognahay waxbarashada in mas-uuliyadda koowaad ay saaran tahay ardayga halkuu ka yimaada oo ah waalidka waalid la-aantiisana waxaanu filaynaa ardadu inay tiir la-aan yihiin midda labaad oo ah isla caruurta qofka waxbaraya oo ah macalinka macalinkaasi oo laga doonayo in uu ardayga si hufan oo cadaaladda oo micnaha macalinka uusan noqon mid ku jasaariya oo ardayga waxbarashadiisii iyo wakhtigii cayimanaa ee goobta waxbarashada uu joogay mid aan ka maqnayn tan saddexaad oo ah ardayga ardayga waxaa looga baahan yahay isagana inuu dadaalo haddii waalidkana uu ku dadaalo in wixii ardayga markaas baahihiisa gaarka ahaa uu ka haqabtiro macalinkana sidoo kale cashiraantii iyo wixii si fiican isagana oo dhankaasi ugu dhameeyo waxay la tahay ardayguna in kaalintiisa la joogo oo loo baahanya inuu dadaalo magaciygu saddexan waa faysal xirow iidle waxaana kamid ah mid ka mid ah macalimiinta wax ka bartaa degmada dhobley waxaa loo baahan yahay marka koow in la helo dallad midaysa iskuulaadka horto hadda dugsiyadu way jirtaa dallad noocaasoo kalaa way leedahay iyo macadyada iyo waxaas way leedahay laakiin waxaa la rabaa iskuulaadka dugsiyada waxbarashada micnaha in la helo dallad midayso oo markii dalladii la wada helo iskuulaadka dhan ay ka wada tirsan yihiin dalladaasi marka la helo kadib lasoo rogo awaamir ama hab loo horumarin karo micnaha waxbarashada degmada waxbarashada oo la horumariyo ayaa ah mid faa'iido weyn u ah bulshada waxaana bulshada ku nool dhoobley loogu baaqay inay si wada jira uga qayb qaataan horumarinta waxbarashada